cabdicasiis maxamed roble waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsatada ah ee magaalada tanijoar waxa uu jowar ku leeyahay ilaa iyo saddex goobood oo ganacsi ah oo lagu iibiyo dharka ragga kadib waxbarashadiisa dugsiyada dhexe waxa uu bilaabay kadib waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu bilaabay ganacsiga waxa uuna raad yahay isna ay kaga warmay waxa ku dhaliyey hirgelinta xarumaha cusub ee uu soo kordhiyey iyo muhiimadda uu leeyahay ganacsigiisa iyo muhiimadda uu leeyahay ganacsiga dhallinyarada soomaaliyeed marka marka xaqiiqada kaala hadlanayow aaladda internetka waxaan ku xayiishay intaa ku gado iyo inta si caadi uga timaado inta aaladda internetkaas ku xayiishay oon ku gado aa ka badan sababtoo ah waxaan arkay shabeellaha dhexaan joogaa magaalada jowhar waxaan arkay anoo balcad qof jooga wax ka gadaa waa arka oo baawur u saaraya anoo mahadday qof jooga ka gadaa waa arkay sida fiidii oo kale hiiraan jaallaqsi oo kale xoogaa shabeellaha dhexe u dhowdahay buladweynaha ka fog marka yani cadaloo kale iyo deegaanada annaga magaalada joor ku tirsano magaalada hoos yimaadoo kale waxaana noo fududeynaya waxaan leenahay beejo oo wax lagu xaysiiyo oo ama facebook aa ka leedahay ama whatsapp aa ka leedahoo kale ama tiktok ciwaan aa ku leedahoo kale akoone markaas aa wax ku xaysiin kartid waxaa markaas wixii aa keenta kusoo bandhigi karto marka hadda markaa keento isla hadda aa dhigtane qof kasta oo faranniskaaga ah ama qof kale farannisle oo kale oo aalis isticmaalo badeecada aakan isla markaasoo la soconaa marka alxamdulilah ino taas waxay noo suurto gelisay in badeeco fiican aan ku gadno qof nala joogin oo carwadana aanla joogin magaalka aan joogin inaan wax ka gadna ee noo fududaysay marka waana ku qasbannaha in aalis aan la jaan qaadno si aan suuq u yeelanno niyo horta waxaan waafajin waaye wuxuu ilaahay wato waaye yacni qof qof kale awood dheera ma jiro qof qof kale ka hooseyana ma jiro waa wax qadaruu ilaah ugu talagalay laakiin aniga horta yani magacan iyo for interest bulshada iyo hays waxa ii yeelay aniga waxaa nin magaaladan ku dhashay oo ay araga oo dugsi qur-aana kusoo dhigtay dugsi dhexe dugsi sare ilaa heer jaamacad isla magaaladan ku bartaa marka waxaa taas kaloo suurtagelina haddana waxaa nin aada yani u fircoon oo yani xaaladda markasta jirto la jaan qaadi karo oo modal ah marka waxaan keenaa modal kasta oo casriya oo markaas soo baxo kale xitaa waxaa dhacday xataa anoo modalkaas inta aalad internetka arkay ama soo degsadoo kale oo ganacsiyada bakaaro ugu horumarsan oo dhaha warniyo xilligan sheygana la jecelyaa soconaya hala keeno anoo dhaha waa arkay oo yacni dooqii ama dalabkii wax lagu keenaayo si markaas yacni annaga bulshada magaaladan yacni aan u baahi tirno marka waxaa suurtagelinaya marka mar kasta waxaa loo baahan yahay in lagu yaqaan horta magaalada dhallinyarada ee ku taqaan dabeecad ahaan ay ku fahmi karaan oo qof yani hadalka ay kala gambanaynin aan noqoto alro waxay ku dhihi karaan waxaan waa ku xun tahay waxaana ku fiican tahay ku dhihi karaan oo ninay yaqaaniin oo yani dadku marka isguji yaqaaniin wax kastoo isku sheegi karaan laakiin dadaan isguji aqoonin oo kale oo waqti dambe magaalada iska soo garo qof kasta waa la kala xishoonaa laakiin dadkan dad isku ahlu beledaan nahay isku magaalaan nahay dhallinyarada inay isku deegaan aano aan isfahmi karaan waxay ii suurto gelisay inaan magaalada farmers aan ka ahaado badeeco kasoo socotana aan keeno sidaad ku muuqato ujeedaa fanaanadii tubac shukuurka oo kale ujeedaa saraawiishooda ujeedaa saraawiish isboortska oo kale ujeedaa marka moodalkas waa la jaan qaadsannahay ganacsigu waa xirfad aqooneed madax bannaan taasi oo taageerta qof kasta oo baahi shaqa qaba